shaqada garoonka duuladaha ee jenaraal maxamed abshir ee magaalada garowe ayaa maanta xakad uu ku yimid kadib markii waddada duuladaha ay ku cararaan ay shil ku gashay diyaarad eer jabuutiya nuux muuse barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray diyaarado badan oo maanta la filaya inay garowe yimaadaan ayaa hakaday kuwa hawada kusoo jiray oo ay ka mid tahay ethiopian airline ayaa lagu wargeliyey inay dib u laabtaan sababo la xiriira waddada diyaaradaha ay ku degaan garoonka oo ay ku go-an tahay diyaaradda wasiirka duulista hawada puntland eliyas cismaan lugatoor oo saxaafadda kula hadlay garoonka ayaa ka warbixiya cilladda diyaaraddaasi falaydkeedu wuxuu ahaa hargeysa wuxuu ahaa jabuuti hargeysa hargeysa garowe waxay siday soddon iyo afar qof oo isugu jira crew iyo iyo iyo iyo iyo dadkii ay siday diyaaraddu xilligii cagadhigashada waxaa byloodku ku degay meesha cagadhigashada ka hor buu cagaha ku dhuftay saddex boqol oo mitir ka hor meeshii ay ahayd inuu maaragtay halka ranwaygu ka bilaabmaya oo le geeskiisa ah oo halka ciidda ranwayga bilowgiisii ah oo noqon karaya ranwayga geeskiisii oo le dibadda jeex xitaa ciidda dibadda ah runtii wixii intaa ka dambeeyey bayloodku aad buu u dadaalay iyadoo motoorku u shidan yahay waxay la tagtay kun iyo lix boqol oo mitir inay maaragtay uu aadna ugu dadaalay inaysan kala bixin maaragtay ranwayga aysan kala bixin waxa uu u qarxay hal taayir iyo kii kale oo neeftu ka baxday kabacdina wuxoogaa dhinaca ku dhuftay injiinada injiin ka mida buu dhulka jiiday dadku wax dabay kama kicin diyaaradda wax dhaawac iyo wax soo gaarayna guud ahaan ma jirto si safa buu diyaaradda maaragtay u badbaadiyay u istaagtay halka culaysa yimina waxaa u noqotay in diyaaraddii ranwaygii diyaaradu ka degayeen ama ka kacayeen in diyaaraddii ay maaragtay dhex fadhida waana diyaarad weyn oo culus haddana maaragtay khabirada wasaaradda wasaaradda iyo khabiradeeda iyo qeybta duulista hawada ee maaragtay garoonku waxaa lagu mashquulsan yahay si diyaaradda looga saari lahaa ranwayga puntland ayaa wado dadaalo waddada looga leexinayo diyaaradda si ay dib ugu bilowdaan shaqooyinkii garoonka guud ahaan waa la wadaagnay eeraboolada soomaaliya oo dhan iyo caalamkaba iyo flightskii waddankan maaragtay garoonkan isticmaali jiray in maaragtay diyaaraddaas ay wax kusoo gaareen ranwayguna xaniban yahay wasaaradda iyo khabiradeeduna waxay ku mashquulsan yihiin si aanu u xallin lahayn in ranwayga laga saaro xoogaa imkaaniyaadku waa inugu kooban yihiin guud ahaan oo maarata somaliya o dhan bay ku kooban yihiin hase ahaatee waa maaragtay taladii baa socota taladi inta badan waa amin waxaan ku dadaalaynaa inaanu afar labatanka saac soo socota ranwayga ka saaro oo maaragtay barkinka keenno markaa kadibna airbortku maaragtay waa inoo furaan doonaa oo hadda waa airbortku waa hakinay dulamaadyadii imaan jiray kuwii maanta imaan lahaa marka wax allaale wax diyaaradda soo gaadhay iyo wax soo gaadhay maaragtay injiinkaas ay dhulka yar jiiday oo dhaawac gaadhay mooye si safa runtii marka hore ha khaldama bayloodku meeshuu ka degi lahaa meel ka horeysa lugaha ku dhufto laakiin runtii si safa buu diyaaradda u badbaadiyo shaqa aad wanaagsan buu qabtay markaanu khabiradayadii iyo wasaaradahan nuux muuse barjeeb v o a garowe